bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada nagala xidhiisa naga xidhiidhahay halkan waa reediyo qurbajoog aad ka dhegaystaan barta aanu internetka ku leenahay ee w w w qurbajoog dot com kusoo dhawaada dhammaantiinba dhegaystayaal barnaamij gaar ah ooan idinka diyaarinay usoo saarin qodobo qaylo dhaan oy maanta si wada jira usoo saareen labada xisbi mucaaridii ay weheliso madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka somalilan kaas oo ay kaga digeen inay xukuumadda axmed maxamed maxamuud jiilaanyo dib u dhigto doorashooyinka madaxtinimada iyo golaha wakiilada ee u mudaysan sanada labada kun iyo shan iyo tobanka war-saxaafadeedka ay maanta soo saareen labada xisbi qaran iyo madasha wadatashiga iyo toosinta qaranku waxaa ku lifaaqnaa ama waxaa ku saxeixnaa xubnaha kamid a saddexdaas waaxood iyada oo qodobo dhowr ah lagu soo qaaday halkaas islamarkaana lagaga digay inay doorashadu dib u dhac waxaa qayladhaantan lasoo saaray lagu sheegay qodobo dhowr ah oo ay ku jireen in ay xukuumaddu ka cagajidayso inay dalka ka hirgeliso doorashooyin xor iyo xalaal ah qodobada lagu soo saaray war-saxaafadeedka ay soo saareen labada xisbi mucaarid oo ay wehelinayso madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka somalilan ayaa waxaa kamid ahaa oo ay ku caddeeyeen inay dalka ka jirto guud ahaanba nabadgelyo taam ah taas oo ay yidhaahdeen muujinaysa inaanay jirin duruufaha ku xusan qodobka saddexiyo siddeetanaad iyo labayo afartanaad sidaa daraadeedna waxa ay sheegeen inay waajib tahay inay doorashooyinka madaxweynaha iyo golaha wakiiladu ku dhacaan muddadii sharciga ahayd ee loo cayimay taas oo ahayd lix iyo labaatanka juun ee sanada labada kun iyo shan iyo tobanka qaranka ayaa waxaa ka mid ah oo ay ku sheegeen inay lagama maarmaan tahay in la qabto diiwaangelinta codbixiyaasha muddadii loo qorsheeyey sida ay horeba ugu wada heshiyeen saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda iyo guddida doorashooyinka qaranku qodobada kale ee kamid ahaa ee ay soo saareen maanta madasha wadatashiga iyo labada xisbi mucaarid ee kulmiye labada xisbi mucaarid ee ucid iyo wadani waxaa kamid ahaa inay lama huraan tahay in xulashada iyo ansixinta xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka la dhammaystiro bilaha agost iyo sebtembar gudahooda mar haddii muddaxireedkoodii ku eg tahay bay yidhahdeen sagaal iyo labaatanka bisha oktoobar ee fooda inagu soo haysaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa qodobada ay soo saareen inay lagama maarmaan tahay bay yidhahdeen in wax laga bedelo qaabka iyo shuruudaha xulashada iyo magacaabista xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka waxaa kale oo kamid ahaa qodobada ay soo saareen haddiiba bay yidhahdeen ay dhacday inay doorashooyinku xilligoodii ku qabsoomi waayeen inay eedeeda yeelan doonto xukuumaddu iyadoo ay waajibkeedii tahay buu kuleeyahay ayay yidhaahdeen inay qabato doorashooyin xilligeedii sidoo kale inay waajib tahay inay waajib noqon doonto bay in wixii ka dambeeya lix iyo labaatanka juun sanada labada kun iyo shan iyo tobanka la dhiso xukuumad kumeel gaar ah oo loo dhan yahay waajibkeeda koowaadna uu yahay bay yidhahdeen inay dalka ka hirgeliso doorashooyin xor iyo xalaal ah war-saxaafadeedka ay soo saareen waxaa warbaahinta u akhriyay xildhibaan ibraahim cali reyte oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana kamid a xubnaha uu xisbiga wadani ku leeyahay golaha wakiilada somalilan waa kan xildhibaan reyte oo akhriyaya war-saxaafadeedka bismi illahi raxmaan raxiim waxaan idin akriyayaa heshiiskii ama isxafgaradkii hadda arristeen ay wada saxeexeen madaxda xisbiyada iyo madasha labada xisbiya qaranka mucaaradka wadani iyo ucid iyo madasha wadatashiga ragga u saxeexay xisbi walba saddexnin baa u saxeexay soma waa wada arkiseen waxaa saxaxay guddoomiye maxamed cabdillaahi ciro guddoomiye injineer faysal cali waraabe faysal xasan guure jaamac guddoomiyaha madasha ibraahim cabdillaahi xuseen afhayeenka madasha iyo cabdiraxmaan cabdilqaadir waxaa kaloo saxaxay maxamed xaashi cilmi axmed muumin seed oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad xisbiga wadani iyo jamaal axmed xuseen oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee ucid iyo aniga waxaan idin akriyayaa markaa heshiiska ama qoraalka aanu wada saxeexnay heshiis isxafgarad oy wada galeen xisbiga ucid xisbiga wadani iyo mada madasha wadatashiga iyo toosinka arar annagoo ka duulayna kana midaysan aragtida ah in jiritaanka jamhuuriyadda somalilan ay saldhig ama asaas u yihiin nabadda tala wadaagga dimuqraadiyadda iyo hanaanka xisbiyada badan sida ku qeexan qodobka saddexaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan inay nabaddu ku xidhan tahay dimuqraadiyadda markasta oo doorashooyinku baaqdaan ama muddo dhaafaan ay halis gelin karto nabadgelyada in sidaas oo kale dimuqraadiyaddu ay ku xidhan tahay jiritaanka shuruudaha asaasiga ah oo ay ka mid yihiin ku dhaqanka sharciga ama rule of law wax la yidhaahdo oo ay ugu horeyso in la helo cadaalad madax bannaan ama garsoor madax bannaan xaquuqal xoriyatl qowlka tartanka xisbiyada ban iyo doorashooyinka muddaysan ee xorta ah ee xalaasha ah in himilada ugu weyn ee shacbiga somalilan ay leedahay ay tahay in la helo aqoonsi caalami ah horumar iyo nabad waarta jidka keliya loo mari karaana yahay xoojinta iyo taabagalka dimuqraadiyadda sidaa darteed mar kasta oo ay baaqdaan ama ay dib u dhacaan doorashooyinku ay keeni karto inay sii fogaato himiladii ay lahayd shacbiga uu lahaa shacbiga somalilan in doorashooyinka iyo codbixintu ay yihiin xuquuqda dastooriga ah ee dadweynaha iyo muwaadiniinta iyo qaabka keliya ee ay ku muujin karaan doonistooda ama ay ku dooran karaan madaxdooda iyadoo aanay jirin cid shacbiga wakiil uga noqon karta doorashada madaxdooda oo ku iman karta oo keliya codbixin xora oo xalaala in xilka qabashada doorashooyinku uu yahay waajib saaran xukuumadda muddo kordhintuna ay tahay sharci darro marka ay maqan yihiin duruufaha ku xusan qodobka saddex iyo siddeetanaad faqraddiisa shanaad qodobka labayo afartanaad faqraddiisa saddexaad kuwaas oo sababi kara kuwaas oo ah sababaha keliya ee dib u dhigi kara doorashooyinka sidaa darteed annagoo ujeeddadeedu tahay xoojinta nabadda taabagalka dimuqraadiyadda iyo hiigsiga aqoonsiga caalamigaa iyo horumarka annagoo ka digtoon kana feejig tallaabo kasta oo waxyeelo iyo hagardaamo u keeni karta nabadda dimuqraadiyadda iyo midnimada dalka annagoo tixgelinayna marxaladda adag ee dalku maanta ku sugan yahay iyo duruufaha ku xeeran annagoo ka warwer qabnaa inaan xukuumaddu u hagarbaxsanayn inay doorashooyinka xilligoodii ku qarsoomaan waxaanu halkan iskula qaadannay qodobadan hoos ku qoran annagoo ka kooban xisbiga mucaaradka ah ee cadaaladda iyo daryaalka u cid xisbiga mucaaradka ah ee waddani iyo madasha wadatashiga oo ka kooban muwaadiniin isu abaabulay inay taladooda iyo aragtidooda ka muujiyaan siyaasadda guud ee dalka qodobka koowaad inay dalka ka jirto guud ahaan nabadgelyo taama taasoo muujinaysa inaanay jirin duruufaha ku xusan qodobka saddex iyo siddeetanaad iyo labaiyo afartanaad oo ah kuwa doorashada dib u dhigi kara sidaa darteedna ay waajib tahay in doorashooyinka madaxweynaha iyo golaha wakiiladu ay ku dhacaan muddadii sharcigu u cayimay oo ku aadan lix iyo labaatanka juun two thousand fifteen inay lagama maarmaan tahay in la qabto diiwaangelinta codbixiyaha muddadii loo qorsheeyey sidii horeba loogu wada heshiiyey saddexda xisbi qaran xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka si loo xaqiijiyo inay dhacaan doorashooyin xora oo xalaala si looga hortago inay soo noqdaan guldololooyinkii ka soo baxay doorashooyinkii dowladaha hoose two thousand twelve inay lagama marmaan tahay in wax laga bedelo qaabka iyo shuruudaha xulashada iyo magacaabista xubnaha guddiga doorashooyinka ah si loo xaqiijiyo si loo xaqiijiyo loona hubiyo dhexdhexaadnimada guddiga si loo abuuro duruufo dimuqraadi ah oo ay u siman yihiin saddexda xisbi qaran ee u tartamaya ee doorashada ku tartamaya in haddiiba ay dhacdo inay doorashooyinku xilligoodii ku qabsoomi waayaan in eeddeeda ay yeelan doonto xukuumaddu iyada oo ay waajibkeeda tahay inay qabato doorashada xilligeedii inay waajib noqon doonto in wixii ka dambeeya lix iyo labaatanka juun two thousand sixteenka oo uu ku egyahay mandateka xukuumadda tani la dhisi doono xukumeel xukuumad kumeel gaara oo loo dhan yahay oo waajibkeeda koowaad yahay inay dalka ka qabato doorashooyin ugu dambayn in haddii marka la gaadho koob iyo soddonka december two thousand fifteen o two thousand fourteen ay muuqato ama caddaato inaan dalka doorashooyin ka dhacayn xilligii loo qorsheeyey la bilaabi doono wadahadal ku saabsan abaabulka iyo ka tashiga xukuumadda kumeelgaarka ee kor ku cusan
dhegeystayaal intaa waxaa inoogu dhammaaday war-saxaafadeedkii ka soo baxay labada xisbi mucaartashka iyo toosinta qaranka oo inoo akhriyayey xildhibaan ibraahim cali royte tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waa anigoo axmed cumar axmed iyo dhammaan bahda kale ee qurbajoog dot com oo idinkaga tegeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu